ninkan ka socday amaba ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud wakiilka xogayaha guud qaramada midoobe arrimaha soomaaliya looga hadlay arrimaha la xiriira qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ee dhadhaab oo dhowaan sidaan wada ognahay kenya ku dhawaaqday in xeradaasi xiri doonto marka iyana arrimo fara badan oo aad u wanaagsan ayaa looga hadlay kulankani oo ah sidii kenya iyo soomaaliya uga wada hadli lahaayeen arrimaha la xiriira qaxootigaasi islamarkaana sida sharci waafaqsan loo marsiin lahaa wax walba ama tallaabo kasta oo la qaaday ee noqoto mid la jaanqaada heshiisyadii hore u dhex maray soomaaliya qaramada midoobey iyo kenya habkii hore ama barnaamijkii hore ee new dealka amaba cahdiga cusub waxaa inta badan uu ahaa barnaamij soomaaliya ay kala qayb qaadanayaan hay-adaha kala duwan amaba beesha caalamka qaramada midoobe ha noqoto iyo hay-adaha kale ee markaasi soomaaliya daneeya balse barnaamijkani horumarinta qaranka waa uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore waayo barnaamijkani waxa uu noqon doonaa barnaamij soomaalidu ay leedahay soomaalidu ay maamulayso